shalay subax alabkaydii gaagaari nooha ah laba ninoo wato ayaa magaalada dhexdeeda xabad ka bilaabay nimankaasi waa saxraansanayeen khamrigay caddeyn baa layidhi magaaladoo dhan bay xabad uqaydiyeen waa booliiska ayaa raadiyey ninkii weynaayo weliba gaariga lahaa oo kamriga ka ganacsigaa la yidhi isaga ninkaasi waanu weynay gaarigii iyo dawarkii baan helay waan xiray kadibna nus saac kadib ninka weynaa gaari wuxuu dhacay nooha ah gaariga noohabaa markuu dhacay baanu haddana ka daba duulay waadkiisi baanu qaadnay isagoo dhaawaca oo meel yaalo gacana xabad kaga taalo gaarigiina ag yaalaan xaafid gudaheed kasoo qaadnay isbitaalka weyn ee galduwed baan keenay isbitaalka markaanu keenayna gaari dashika iyo ciidan baa soo weeraray isbitaalka magar haye
halkaas ciidanka booliiska oo ninka gacanta ku hayay ay la dagaalameen ciidanka booliiska waxaa ka dhaawacmay waxaa ka dhaawacmay waa ka dhaawactay waana ninkii inay la baxaana way ku adkaatay halkaa waa laga saaray kadib dagaal dambe ayaa dib u dhacay isbitaalka dhabarkiisa dambe fariisteen halkaana laba ninoo daraawiishaa ku dhaawacmay xabadihii tagaana waa u tegay gabdho laba baa ku dhaawacmay oo xaafadii oo ugu tegeen oo xabadahoodii u gudbeen arrinta noocaasay ahayd nimankaasi khalad weyn bay sameeyeen isbitaalka guud bay soo weerareen nin dambiilo oo la hayo oo dhaawac ah oo ciidanka booliiska uu gacanta ku hayo bay qarannimadii waxu dhimeen booliiskii bay soo weerareen isbitaalkii bay soo weerareen hadda macnaha iyo ujeeda ay doonayeen anagu ma faahfaahin karo laakiin ninkaas inay la baxaan dhaawaca ah oo isbitaalka la baxaan bay rabeen iyo booliiska gacantiisa waa tahay taliye guud ahaan tirada dadka ku dhaawacmay imise ayay gaarayaan waa toddoba qof weye waa tahay marka toddoba toddobadaas qof shan askari iyo iyo iyo laba gabdhood weye
waa tahay marka marka aada baarteen ujeeddada ay ka wadeen howshan iyo duulaankan ma xaqiijiseen ninkaasay doonayeen dambiilaha oo booliiska gacanta ku hayo isbitaal ku jira waa tahay ninkii marka aad hadda aad gacanta ku haysaan ma xaaladiisu ma adag tahay mise waa iska dhaawac fudud m ninkaa gacan buu ka jiban yahay gacan baa jiban waa tahay marka raggan hadda aad sheegteen inay shaqaaqooyinka ay sameeyeen maxay ahaayeen wallahi nin gaadiidka ay wateen gaadiidka dawladdu ahaa qoriga dhashika ee gaariga gaadiidka dawladdu ahaa puntland laakiin nimanku marya calas bay ahaayeen dhar carabi ay qabeen ciidankii dawladda bay ahaayeen baana lagu yiri anaga laakiin gaadiidka waa hosnaa gaadiidka dawladdu ahaa waxaa lagu soo weeraray isbitaalka iyo ciidanka booliska lagu laayay waa gartay gaariga marka xaggee buu ka yimid oo laydinku soo weeraray saaxo waa tahay mas-uuliyiintii saaxo xiriiraha la samayseen ma jiraan wallaahi sidaad ka warqabtay dambiga howlgallaa ka socday mas-uuliyiin badan oo gobolka taliyihii ciidanka daraawiishta taliyihii aaga gobolka mudug iyo cayn baa nala joogay barasaar ku-xigeenkii baa joogay niman badan oo mas-uuliyiin oo gobolka a joogay galdood halka barasaarkuna wuxuu naga soo tegay daraab halkaa howlgal waxaa ka socday bilada magaalada kor loo qaadayo waddooyinka lagu baneynayo koombalenka la diyaarinayo hadda mas-uuliyiinta gobolka guddiga amniga gobolka baa nala joogay marka annagu mushkilad badan iyo raadin badan maana gelin ayagaa la xiriirayo cid kasta maadaama la degmo degmo kasoo duushay ay tahay oo hadda saaxada waa degmo lagu waa tahay marka goormuu bilowday dagaalkaasi idinku bilowday goormuuse dhammaaday ayaa miiska wuxuu bilowday marka le saacaddu waxaan ku qiyaasaya lix saacad ahayd walaalkii ilaa maqribka waa socday waa tahay dagaal intaas la-eg ayaa socday oo saacado badan qaatay marka maxaa mas-uuliyiinta oo ay ka hadleen maamulka haddii haleen gobolka saraakiisha gobolka maxay ka yidhaahdeen waxay ka oran doonaan ma qiyaasi karo anigu howlgal baan ku jiray haddana gaalkacyaan joogaa maxabiis baan keenay ninkii dambiilaha baan keenay iyo iyo darawalkiisii marka ma qiyaasi karaaba laba ninoo dhaawacayo waxaan keenay aniga adeer iyo laba ninoo caafimaad qabto maxaabiista gaalkacyo marka waxay ku hadleen de adiga idaacadnaana ma dhegeysan adiga telefoon ku hadlayana ma maqal waa tahay marka xaalada guud ee degmada galdogob hadda waa sidee xaaladda guud ee degmada galdogob waa caadi wax dhiba ma jiraan way kala degan tahay maasha allahu weerarkaas shalay wuxuu ka dambeeyey way deganay